dhallinyarada ku shaqaysata xirfadda farsamada gacanta islamarkaana soo saara ama sameeya qalabka inta badan loo isticmaalo wax soo saarka beeraha sida burjukooyinka iyo abooyinka iyo masaaraha ee ku nool magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose ayaa sheegay inay dadka qaar kala kulmaan faquuq sidoo kalena ay haysato qalab la-aan dhallinyaradan ayaa baahi badan u qaba helista qalab ku filan si wax soo saarkooda ay u kordhayaan maadaama inta badan qalabka ay soo saaraan ay isticmaalaan bulshada cabduqaadir axmed maxamed sidi maxamed cabdi iyo cabdi cali oo dhammaantood ka mid ah dhallinyarada ku shaqaysata xirfadda farsamada gacanta ayaa marka hore ka warramaya waxyaabaha ay soo saaraan waxaana ay codsadeen in qalab la siiyo magaceyga waa cabdiqaadir axmed maxamed farsamadan waxaa ku soo biiray waa labada kun iyo toban iyo labada kun iyo labaatanka aan soo gelay marka saddex sanaan ku jiraa waxaan sameynaa burjukooyinka kenyaatiga iyo waxyaaba bulshada u baahan yihiin sida oo burjukooyinkan ku wareey baadiyaasha qaataan iyo kuwa kenyaatiga iyo taawada oo sambuuska lagu dogoo kale kabaabaha beeraha oo kale dubladaha shidaal oo kale yaambooyinka masaaraha kulli waa sameynaa waxay bulshada u baahan yihiin waan sameynaa ubaahan waan ka gadnaa waana laka iibsada ahaa dhifdhif marba badanaa waxaa dadka gata waxaa weelay baadiyaasha dadkaasaa hanuun wax u badan yihin ahaa kuwa magaalka waa ku yihin kuwa magaalka waxaa waaye kuwa markii digsiyaashii afriiqa loo sameynaayo iyo mindida daabka iyo waxaas camal wallaahi badanaa tumaal tumaaleen laakiin nagama maarmaan ayaka wax walba inoo keenaan waan u sameynaa kuwa dad qaar waana ammaana kuwa dad qaarnay waa tumaalena dhahanba bulshada ayakoo inkastoo nagu tiirsan waxyaabaha ay jecel inaa u sameyno marna na dhahayaan na liidayaan tumaal inasa dhahaan wallaahi dowladda waxaan ka codsanaynaa inayna garab qabtaan wax walba u baahna ina siiyaan mashiino aan ku shaqaysta ina siiyaan sida shaltiriishoo kale mooloo kale wax qalab aan ku shaqaysana anaga xoogsataa iskanaana waxa qalab aan ku shaqaysana dee helleena alxamdulilah magacee sidii maxamed abdi waa leedhahaa farsamada waxaan sameynaa burjugooyinka iyo kabaabooyinka iyo baliilaha iyo masaarahaan sameynaa ku dhanfanta magaalada kismaayo waxaan rabnaa inaa qalabna siiso aan ku shaqaysano ma fahamtay burjukooyinkan iyo kabaabooyinka iyo baliilaha iyo kabaabayaasha iyo masaaraha aan soo beenaa iyo burjukooyinkaan sameynaa bulshada muhiima umahana ina waxna siisaan qalab aan ku shaqaysano cabdi cali waa farsamada gacanta ayaa suubinaa goomaha baabuurta altada lagu dalacaa suubinaa iyo sagseedka iyo wixii loo baahaya bulshada dhinaca wax ugu qabanaaday waxbaa naga gataan bulshada horta waxbay naga gataan waxbay noo habeeyaan ayagana akaaga baabuurta anaga waa ku noolna ayagana waa nagu noolyihin waxbaa u sameynaa ileena baaqi waxaa u dareynaa macnaa haddii waxna tari karaan hana taraan aday dadka ku shaqaysta xirfadaha farsamada gacanta ayaa inta badan caqabado kala kulma qaar ka mid ah bulshada waxaana sidoo kale ay caqabad kala kulmaan inaysan haysan qalab ku filan